halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington taliyaha booliska soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday afar ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada muqdisho taliyayaasha xilka laga qaaday ayaa kala qaabilsanaa huruwa iyaaqshiida dhaarkinley iyo saldhigga galbeed xuseen bare aaden ayaa arrintaasi ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska qaasim axmed roble afhayeenka booliiska waa alaaba caadiya u tahay in wax laysku bedelo oo laysku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliiska shaandhayna wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qaybaha iyo taliya stationada rag kamid a wararkana soo gaaraya qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhintani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada muqdisho dhawaan ka dhacay mar walba ciidanka booliiska soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa taliyaha ciidanka booliiskuna wuu sameeyaa anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal waana wa waana waana ciidanka isbedelkiisa caadiga ah ay kamid tahay taliyaha ciidanka booliiska ayaa bedelay taliya stationa iyo afartii taliya qeyb ayuu bedelay waxa loo bedelana ma ahan qaraxii iyo wax lamida midna maahan waa wax caadiyaho maaragta anigaana xataa kamid baan ahay taliyo qaybeed baan ahaa waana lay bedelay waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah de meesha nin ka dhashay ma jiro shalana waan imid maantana anoo ku faraxsan in lay bedela maaragta lay bedelo waa imise tirada guud ee taliyayaasha la bedelay afartii taliya qayb ee gobolka banaadir iyo saddex taliya station baa la bedelay ma ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxii ugu dambeeyey ee ka dhacay muqdisho qaraxii ugu dambeeyey ee muqdisho ka dhaco ka dhacay dhimashadu waxay ahayd shan iyo labaatan dhaawacuna wuxuu noqday toddobaatan iyo saddex laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kordhay ma jirtaa arrintaas walaal intii markii hore aan habeenkii dhaweyd ka hadlay waxbaa kusoo kordhay oo hadda dhimashadu markii ugu dambeysay oo la xaqiijiyey waxay ahayd labaatan iyo shan dhimashadu
ma jiraan wax natiijo kasoo baxay baaritaankii ay boolisku qaadeen baaritaankii boolisku ay qaadeen weli maaragta baaritaas waa ay socotaa waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooma aysa bixin sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliska ku dhaawacmay weerarkaasi arrintaasi ma jirtaa
saraakiil iyo iyo saraakiil iyo ciidan intuba waa ay ku dhaawacmeen waana wax caadiya awalba nafteeda waxaan u keenay in ilaahay naga badbaadiyo ummadda soomaaliyeed ayaana maaragta nafteed hurayaal u nahay ummadda soomaaliyeed baana u shaqaynaynay dalkayga iyo diinteeda iyo dadkaygaan u shaqaynaynay ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsannahay in haddii ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsannahay mar walba ilaahay baan ku kalsoonahay waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacanta waa jirtaa qaasim axmed roble hafayeenka ciidanka booliska ayuu ahaa oo khadka taleefonka ugu waramayey xuseen bare aadan